bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sal ly slam aad iyo aad baan u salaamay ilaa cad alfurqaan waa idin salaamay allah idin barakeeyo waxa weeye waan dhegeystay bixinta hal fideoga ka hadlaysa dhulboobka xasan sheekh maxamed xasan buste xasan sheekh maxamed dowladda dhulboobisa muqdisho allah aad bay iga naxisay runtii aad baan uga murugeysanahay ilaahay waxaan ka baryana dadka muslimiinta faraj u furo khayr qaba waxaan lahay lacadu aad bay mahadsan tahay aad bay waxu tusay dhibaatada ay hayso dowladnimanka dowladda sheeganaya murtadiinta ah waxaan leenahay waxaa la gudboon dadka reer muqdisho aan usoo jeedin lahayn iyo anwaahigeeda iyo islaamkaba inay fadhiga ka gaxaan oo iska kiciyaan ninka baabi'iyey mujahidiinta garab siiyaan mujahidiintana waxaan leenahay allah idin barakeeyo halkaas inoo gurmad ay u baahantay gurmad weyn bay u baahantay ilahay baa gurmad leh marka waxaan leenahay dadka fadhiga ka kaca waxa weeye iska difaaca dulmiga waa la iska difaacaa waxa weeye ilaahay subxaana wa tacala ilaah waalimiina maa lahu min waliyin walaa nasiir ilaahay nimankaa waa jibinaya insha allah mujaahidiinta garabkiina ah fadhiga ka kaca fadhiga ka kaca oo ha eeganina dhulkeenii la dhamaysay xabaalihii baa la gaadhay saasaa dadkii loo baabiina gurya lagu guraya meesha fadhiga kacana allah idin fududeeyo ilaahay dhibka wax ka dulqaado muslimiinta haysta halkaa joogay dhammaan muslimiintaba reer qasar alla u gargaaro leenahay ilaahay muslimiinta meel joogan allah u gargaaro reer qasar yuhuudda allah baabiyo kanba waa iska yuhuudiya ilaahay murtadida yuhuudda allah baabiyo sala allahu cala nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbi wasalam asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaahi wabarakaatuhu ugu horeyntii waxaan salaamayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aragtideydii haddaan ka dhiibto bulshada ku dhaqan gobolka banaadir oo wajahaya dhulboobkii ugu hooganaa ee abid ay la kulmaan intii soomaaliya ay burburka ku jirtay walaalayaal waa arrin aad iyo aad loogu xumaado oo dadka muslimiintana dhibaato badan ku ah meel kastoy adduunyada ka joogaan gaar ahaan kuwa ku dhaqan dhulka bariga afrika aniga waxay ila tahay horta soomaaliya waxa isbedbedelayo waa nimankii gumaystihii talyaaniga ku reebay dhulka soomaaliya marku ka kacay ma ahan dad diir soomaaliyeed ama diir muslin huwan ma aha dadka maamulada isku sheega ee min gobol ilaa magaalo madaxda isu bebedelaya waa nimankii dhogordhacsaday ee hashii maandeekh kambalka ugu fadhiyey ee laga dhiciyey waa kuwaas waay marka maxaa yeelay waxay wakiilo ka yihiin gumaystihii ka tegay dhulka soomaaliya iyo kuwii dastuurka u sameeyey oo shibron kow ka ahaa marka dadka muslimiinta ma u diirnahayaan ilaa nasri la helo ee shareecada islaamka dadka ay isku maamulaan dadkaasna laiska qabto soomaaliya adaaladeedii horumarkeedii iyo diinteedii iyo wadaqabsigeedii iyo barwaaqadeedii waxay ku jirtaa in diinta islaamka isku maamulaan intaan hal dhinac u soo jeedsano ga'amaha isqabsano nimankan huwanta ah ee shisheeye kalkaalka ee shisheeyaha korka naga saaray wakiilkana ka ah ee diirka kore soomaali ka ah inaan iska qabanno markaas kadib soomaaliya barwaaqay u baxaysaa waxaana daliil kuugu filan labaatan iyo kow sano afghanistan ciidanka shisheeye iyo dabadhilibyadoodii ay haysteen waxyaabo ay ku taamayeen ay qabso waayeen in laba sano iyo saddex sano gudahooda imaarada islaamiga inay guushaasu ay xaqiijisay maantana ay tahay meelaha ugu muhiimsan ee laga dayido horumarka kuba ah ee ku socdo dhulkaas afghanistan marka dadka muslimiinta horumarkoodii barwaaqadoodii waxqabsigoodii diinkoodii amnigoodii wuxuu ku jiraa in shareecada islaamka ay isku maamulaan raayadoodina ay noqoto tii nabiyullaahi muxamed laa ilaaha ila allah muxamed rasuululahi sala allahu aleyh wasalama maxaanu aragnaa ileen haddeer in guryo la jejebinayo dad muslimiina hurdayaan sakdi dheh lagu mirka'ayo dad liska dilayo dhah iyo hargaha goostay amni daradii marka waxyaabaas waxyaabaha ugu bixi karno waa inaan ilaahay u noqonaa diinteenii aan u noqonaa gaamaha isqabsanaa keliya aan ku dhaqannaa share kelimada laa ilaaha ila allah in dastuur ka dhiganaa kitaabka qur-aankana lagu maamulaa intaas waxaan ahayn soomaaliya barwaagiya baraariya amni ay ku gaari doonto qiyaama dhaqaaqi doono ma ogiye ila ma ahan aniga aan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa walaalaha muslimiinta dhammaan meel kastoo ay joogaan waxaa rabaa inaan fikirkeyga ka dhiibto muuqaalkii xalay ay soo saartay idaacadda alfurqaan ku saabsanaa dhulboobka ka socda muqdisho shacabka reer muqdisho ugu horeyn ilaahay ha u gargaaro dowladda soomaaliya waxay ku sheegtaa shacabka inay difaacdo ama inay maxaan dhahay dalka difaacdo laakiin dalka iyo dadka iyo shacabku meesha ugu inay dhibaatada ugu timaado waa dhankooda dad ma ahan xitaa fikirkooda wax ku xukuma ama fikirkooda wax ku qabsada sababtoo ah wax kastoo shisheeya gadaal kasoo riixinaya taladu waa lasoo siiyaa wax walba waa lasoo siiyaa marka inay dhulkan boowaan ama maxaa ladhaha maatada masaakiinta saan u galaanna waxaa ku dhiirigelinaya shisheeye xitaa waxaa tusaale kuu filan inaysan damiir yar la heenin kan askariga ah oo haween iyo maalin qorigu u wato ayaka difaacayo hor socdo nafta u huraayo dastuurkooda difaacayo aysan xitaa u aaba yeelin waxaan aragnay askar badan oo idaacadaha la hadlayo warbaahinada oo dhahayo dhulkeeniya lasaan la yeelay dhulkeeniya la booway guriheeniya la dumiyey iyo maxaa la dhahay askartaas maamooyinkooda qaar ee xitaa oo idaacadaha ka barooranayo marka shacabka reer muqdisho waxaa leeya dad dadkii nafta ayaka u huraayo u aabayeeli waaye idinkama idin aaba yeelayaan dad oo maxaa la dhahay fikirkooda wax ku xukuma waaye idinka yacni cadaalad ma idinku xukumayaan waxaan rajeynaa dhibaatadaas inaad ka dhiidhi doontaan insha allah waxaan kaleetoon tusaale idinkugu filan dadkii noolaa iska daayay xitaa dadkii dhintaa ka faka waayay oo qabuuraha ku jira sanado yacni intee lagu arkay dal muslim oo qabriyadiisa la faaganayo marka maxaa la dhahay ilaahay ha idin gargaaro kale insha allah waxaa leeyahay reer muqdisho ilaah ka soko waxay gargaar ka sugayaan raggii faraha fududaa insha allah ilaahay ha idin gargaaro ilaahayna ha loo run sheego oo maxaa la dhahay ka dhiidhiyo dhibaatooyinka idinku haayaan dadka shisheeyaha uu soo carbistay insha allah jazaakum allahu khayran bismillaah awalna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan idaacadda alfurqaan walaalaha joogo dhammaan waan salaamayaa waxaa kaloo salaamaya walaalaha mujaahidiinta meel kasta ay dunida ugu nool yihiin khaasatan xarakta shabaab almujaahidiin hadaa arrinteeda calishaanaga aragtideeda ka dhiibto muuqaalkii xasaasiga ah ee xalshaanay idaacadda alfurqaan ee baahisay wallaahi wallaahi aad iyo aadaa u qiirooday marna waa xanaaqaa marna waaha waa qiiroodaa heera ilmeyga imaataa gaaraan ku dhahay si bini aadanima ka baxnimada ah ay ula dhaqmayaan qolada riddada ah dadka muslimiinta ee shacabka muslimiinta ee soomaaliyeed waxaaba taas iga sii daranba qoladan shacabka yaa ee weydiinaysa ee lehba cadaaladaan rabnaa cod dheer weliba cadaalada u baahnaa cadaalada rabnaa war waxaa idin leeyahay ilaahay haydin hanuuniye cadaalada yaa wareysanaysaa yaa horaa soomaali waxay ugu maahmaahday nin orax kugu qaala har kuuma jiido nin gurigaada dumiyey waxaa arkaya xitaa igu sii naxdin badneebo dhismo cusub oo hadda farta laga qaada la jebiyey oo laga yaabo badeen in lagu dhis nin gurigaada dumiyey oo cagaf mariyey cadaaladdaa ka sugaysa maxay tahay ma sheegi kartaa waa su-aashaan raba inaan shacabka weydiiya reer muqdisho cadaaladdaa ka sugaysaan ma ma ii sheegi kartiin wallahi waa jaran tihiin ya cadaalad idinkagama sokaysa ilaa aad kitaabka qur-aanka kariimka kor u dhigtaanoo gacanta midig aa ku qabataan tan bidixna aa qoriga aa ku difaaci laheedeen sharaftiina iyo cirdigiina iyo diintiina aa ku difaaci laheedeen aa ku qabataan wallahi inay cadaalad idinkaga horreyn waad uhumaysaan waad daalaysaan xitaa oo rabbigiina kabaqa hookaca odayaal dhalinyaro dumar wax dhan wada cabanaysi xataa rag iyo dumar xataa dumarka ha kacaan oo ragku ha kaco oo duqooshow ha kacaan oda waayeelo caloosha huriyey aan arkayo lahaa yaa banaanka adduunkana dhulka korkiisana ma joogi karno hoostiisana idinkagama jiri karno korkiisana idinkama joogi karno waa sax qabuuriyaa lasoo faagaa caadal xumada ugu weyn qabriyada wuxuu ku jira aa lasoo faagaa reer caaqireedkiyaaba ka fakal ama xasan sheekh yaa waa soo dhar dhigtay wax u dhimana ma laha sababto eh xadiis dhanaa leh xishoodku waa iimaanka qayb ka mida marka qofka haddoona xishood lahayn iimaanna ma laha canshuuraa laidinka qaada nin kaleo odayahoo dhahayaa maqlaaya todoba beri ka hore canshuurta dhiibi haddana waa karan waa layga duduumiyey markuu canshuurta idinka qaada oo dulmi idinkaga qaado saamiidkii oo canshuuray canuga dhalanayo waxaa yidhahda waxaan ka rabaa canshuur labada qof oo aqal kalaysa guriga islaamka ismaana waxaan ka rabaa hoyra canshuur qofka dhimanayana canshuuraha ka rabaa hoy marka waad garan weyseen kaca kaca mase sixirka xasan sheekha idin qabta waayaabana ani sanad waagii hore oo xilka haay oo meelaha wareeji jiro la sheegaya maxaa la dhahay xoolaha lugaha ka xirnaayo biraasna xaafadaha u qaybinaya degmooyinka washa shanta saddex saddexda u dhigaya waa horaba showkacnaha idinka xirxira iyo afka iyo lugaha idinka xira adimada idinka xira saa idahaasoo lugaha iyo kacnaha oga soo xiro kale yaa war adkaarta intaa akrisataan ilaahay tala saartaan dhaqaaqano dhaqaaqa waa sheekadii fircoona meesha ka socoto sheekadii fircoon aa meesha ka socoto fastakhafa qowmuhu fa adaacuuhu innahum kaanuu qowman faasiqiin oo leyilah qoomkiisa u nacamleeyo shacabka u tume tow ku dhigana waa la ogaa shacabka reer muqdisho hadaatee war gobolada maa laga cabaad gobolada maa dhulalka la dhaco oo ilaahay kuma cadaabeen qabuuraha lasoo faago war haddaa dhimatana canshuuraa ku saaran lagu aasima ilaa gaalada meelahay joogaan aa lacag kusoo wareejisa meedka lacag laga shubo noloshiyaa lagugu canshuuro feeriyaa oo waxaa lagu dhahaa dad guursanaysid waa inaad qarash dhiibtaa haddii aad canug oo kuu dhashana canugka ifka imaadana oo ifka imaado bini aadamka kii ifka yimaadan lacagaa laga rabaa kii dhintana lacagaa laga rabaa kii guursanayo hadda nolosha bilaabanayana lacagaa laga rabaa haye waxaad sugaysiin oo kale maxay tahay marka in wiilasha laydinka bireeyo gabdhaha kale laydin reebo laydin dulaysto waxaa ahayn oo kale sheekada fircoon waxa kale wallahi inaan la sugaynin laamiyada si xataa xorriyad ay ku mari maayaan si jaasjaas iyo mutakabirnima intaa loo dilo axabad sigaar lagu kala cabaa ya madaxdan hirdada ayagna meelaha joogaan wax ay ka dhahayaan ama ay ka hadlayaan habiraatee ma jiro askariga xuna bololkaa meelaha socdo afka korashkaa leh iyo canugka yarka ee beebiskaa adiga dhashay eed kusoo tiiri tacab beesha kaasaa la qiimo badan askariga bololka ha la qiimay wanaag badan kitaabka kor ha loo dhigo bidigta ku qabsada qorigna gacanta bidixda ku qabsada ilaahayna tala saarta dhaqaaqana ilaahay wallaahi macigiinoo noqonaa garbkiinoo galaaya bilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa salaamay bahda idaacadda islaamiga ee alfurqaan waan idiin salaamay suaan ka bacdi ee muuqaalka waan daawaday aad iyo aad sifiicana u daawaday ummadda muslimiinta ah masaakiinta ah haweenka caruurta dhallaanka yaryar ee la qahinayo dowladdan ridada ah murtadiinta ah saan u qahisay wallaahi aad iyo aad baad ugu nahay aragtidayda haddaan ka dhiibto kuwaan waxaan waxaan aragtidayda haddaan ka dhiibto waxaa weeyaan waxaan dhihi karaa kuwaan waxaa weeyaan kuwa oo waxaa weeyaan soo adeegsaday ay waxaa weeyaan ay gaalada soo adeegsaday sidii horeba ugu soo adeegsatay duulaanka muslimiinta inay ku qaadaan ay walaadka islaamiga sidii loogu soo adeegtay ayaa haddan waxaa weeyaan loogu soo adeegtay in dhulka muslimiinta ay boobaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله يمهد أسوك ناتي ثانيا waxaan u mahad celinayna walaalaheen muslimiinta ah ee bahda alfurqaan ee nala dareentay dhibaatada mar walbana ummadda usoo gudbiso waxaa kaloo halkan ka dhiibanaya fikirkayga muuqaalka xalay ay bahisay markaan daawaday kadib waxaa iiga baxay dhulboobka xargaha goftay ee dowladda weli dhifka ah ku hayaan shacabkeena ku nool caasimadda ummadda soomaaliyeed waxaysan ahayn keliya mid hantidooda lagu banaystay ay tahay ujeedka sida loo curyaamin lahaa bulshada muslimiinta ah dagaalkan shacabka lagu haayo yacni wuu ka weyn yahay dagaal dhulboob ah waxaa kaloo jira caqabado badan ay nagu haayaan horta inkastoo mar walba oo aan ku jirnay gumaysi iyo yacni dhulkeena oo yacni laakiinse maalmaha dambe waxaa aad u soo batay imtixaanaadka iyo caqabadaha taasna waxay u muuqataa in yacni faraj uu soo dhow yahay yacni in ay xitaa badbaadi waayaan dadkii dhintay ee qabuuraha ku jiray kuwii noolaa haba iska daa waxaa kaloo ayaan dare dadkii oo dhibaatada lagu hayay inaysan dareemin yani in aysan kala aqoonin cadowgooda iyo kan walaalkooda ah yani cadowgii dhibaateeyey ee haddana lacaabanayaan waxaa kaloo wax lagu farxa ah in aysan jiraan weli dad qalbiyada ka nool oo weli muwaaxidiin ah oo ilaahi subxaana watacaala aaminsan marka la dhibaateeyana yani kelimadooda ee tahay ilaahay ayaan fariin u dirsanaynaa ilaahay ayaa dhibkeena u sheeganaynaa waxaa maanta maraynaa heer yacni xijaabkii alla subxaana watacaala oo amray iyo niqaabkii aan wadada lala mari karin yani maanta dhul muslim ah adigoo muslim ah haddana dhulkaagii aadan ka fulin karin awaamirta ilaahay ku saaray aad ku muujin karin wixii alle kugu amray haddii in yaroo diin ah lagaa dareemana lagugu tilmaamayo xisbi gooni ah ama yani lagu nisbeynaayo qolo gaar ah taasna xanuunkeeda leedahay insha allah geesiyada tawxiidka ilaahay unbaa ilaahay baa gargaar leh balse dadka keliya dadkan maanta ee garabka sugayaan mas-uuliyadda ka saaran tahay waa geesiyada tawxiidka ayagana waxaa sugnaada waa inay dharbaaxo kulul cadowga ku dhuftaan si qalbiyada muslimiinta ay u qabowaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waan idiin salaamay bahda warbaahinta islaamiga alfurqaan allaha idiin barakeeyo bulshada wax badan oo daah ka saarnaa ayaa daaha uga qaadeen dulmiga iyo gaboodfalada dabadhilifyada gumaystaha mid hadda soo bilaawday mid hadda soo bilaawday ma ahan qofkii dhoohan iyo kii isdhagatiray mooye dadka muslimiinta ah iyo dalkaba waa- waa hore ayaa lagu soo duulay ninkii damiir leh diinkiisa iyo dalkiisa ha ka difaacdo gaalka duufta leh mujaahidiinta waxaa leeyahay meel walba aad joogtiin ilaahay idin gargaaro ilaahay garabkiina ha ahaado anigana ducada idin- idinku garab taaganahay wallaahu mawlaana nicma almawlaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة في الإسلام dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya idaacadda furqaan islaamiga waa idin salaamaya ummaddu waa dhibaataysantahay ninka idin hadlaya kam- waxaa ka mid a qofka idin hadlaya waa aad dhibaato aad badan qaba maanta magaalada soo maray inna shareebkiiyo gabdhaha laga fiiqaa waa laga tuuraa cimaamadda waa lala dagaalaa ashcaar islaamna waa lala dagaalaa barnaamijyaal badan oo cajiibaa la soo daayaa taariikhda islaamka ka hadlaya waxay qabteen takhtarka oo xooayo maasha allah arrin takhtarnimada ku taan ku hadlaa waa ku ammaanantihin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa nicma nasiir